maalintii shalay degmada wadajir ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dil loo adeegsaday toorrey dilkan ayaa loo geystay haweenay lagu magacaabo samsam cabdiwaaxid kaas oo uu u geystay nin ay hore u kala tageen xilliga uu dilkan dhacayay ayaa waxaa xaafadda ku sugnaa wiil iyo gabarh ay dhashay haweenayda la dilay waana tan gabadha ay dhashay haweenayd ah oo ka warbixinaysa qaabka ay wax u dhaceen inuu soo galaa loo diiday albaabkuu soo jogshay ka dambe marka uu soo gala hooyadeydu isku naxyahay istaagtay derbi oo oo ninkan ugu dheganaya derbigiisa istaagtay ka dambena hooyadeydu ka dambe afka hadduu ka qabto mididii galshay anigana marka koow oo gelinayaa arkay waa kasoo orday ka dambene marka waa kasoo ordana wuu iisoo daba ordiyey dadka dariska naag qudaar gado agteenaa aadahay hooyadeyda midila galshay ka dambe ay soo baxeen iika aya reebeen anina waa soo orday sidoo kale aabbaha dhalay samsam ayaa asna sheegay in inta uusan dhicin falkan uu soo wacay ninka ay gabadhiisa kala tageen waxaana uu ka warramay wixii dhex maray gabadheeda waxaa ku dhacday ninkan waa uu qabay waana uu furay iseeshinkay geeda xataa iseeshinkay waxay tii baliiska war iga reeba ninkan warqad caddaynay had ay haysatay dabadeedna inta galabta ila soo hadlo uu yidhi waa rajciyaysaah gabadhaada markhaati iga ahaa warniga waxaan waxaad yeelaysaa gabadh ragay leedahay raggeedii inta u tagtid kala xaajo ee kula xidid haddaad gabadh rabto gabadhuusa ma ku rabtaa aa rajciyaysatida sidaas awgeed waa i habaaray waa i caayey waxba kuu qaadi maayaan iga taga anig koo iyo toban saac ay bar waayo markaas gabadheeda markaasuu dilay ilay markaas qadkuba ku jiraaba meelahan oo rabo inuu ku dilo oo u qalab aruursaa cabaar ka bacdan waxaa la ii soo sheegay markaan maqribka dukaday gabadhaad waa dhimatay ma ahan markii ugu horraysay oo fal nuucan oo kale ah oo ka dhaco magaalada muqdisho waxaana marar badan oo hore sidaan oo kale toorrey loogu dilay haween ay kala tageen raggii ay u dhaxayeen